Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne kana shaqeysta suuqa dharka ee magaalada Beledweyne ayaa soo food saartay suuq la'aan maadaama uusan magaalada ka jirin ganacsi ballaaran. Hooyooyinkan ayaa gadoo dharka qaybihiisa kala duwan sida dharka dumarka iyo kuwa ragga. Qaar ka mid ah hooyooyinkan ayaa raadiyo Beerluga uga warramay sida ay noloshooda uga maareeyaan iibinta dharka iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
adiga lix sano toddoba sano meelahaas waa joogaa maraa jimlo keenaay iyo maraan jimlo keenayn oo dukaanka furtay labadan san kala ahaay shan beri lix beri wax nagala gadanayn dee nin waardiye ah ninka guriga lahaa adiga rasaq doonka ahaay kulli waa iska timide so talada ilaaha weydiisano waa la qayraa ilaahan gacmaha u fidsanaa caqabadaha ugu duwan anaga haweenaa nahay ilmaha iskuul noo dhigto agoonaa u badan nahay aniga hadda kula hadlay agoon lee ahay dugsiyaa naloo dhigtaa iskolaa naloo dhigtaa jaamacadaa naloogu maqan yahay reesiday naga rabaan waxay cunaanay naga rabaan dee wixii haddaana maanta gadanoo shalay gadanoo daraad gadan dee waxba ma haysaa ma ahan waa layska qayraa insha allahu beeli kariim badanaan ku jiraa hooyo wax badanaan ku jiraa aye toban sano way dhan tahay qabada badanoo aan kala kulmin waa jiraa mar oo wax laga helo wax laga faa'idi jira way jirtaa laakiin hadda caqabado badanaa naga soo food saarayoo lacag laan ah lacag laantana wax suuqa dhan ka jiro annaga gooni noo ahayn waaye wixii suuqa ka jirana hadda ilaahay wuxuu keenay inaan ku qanacno oon maaragta raalli ku noqono oo ku qasbanna hadda waa kan oo iska fadhiya wax maa gadooya ilaahay lacag ha keeno meel wax kaleeto hadda aan annagu ka sheegna ma naqaane toddoba sanaan ku jiraa lixan ka maarayaa suuqa wuxuu ugu duwan yahay dharka adiga waa iska fiican yahay socodkiisaa aada u badan anaga jimlo ma gadna laakiin tafaariiqdan gadnaa wayna noo fiican tahay socodkiisa wuunuu fiican yahay inkastoo marmar uu suuqa shib iska noqonayo laakiin waa iska fiican yahay haweenka soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ka qaatay horumarinta qoyskooda iyagoo abuurtay shaqooyin kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan